ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuh tacala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulanti waana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi baraad dhegeysanaysaan tiradu saaka waxay ku beegantaha afarta bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun saddex iyo labaatanka ah maalin talaadaha dhegeysta talaada waliba barnaamijka waxaa uga barataan arrimaha gargaarka biniadamnimada qaxootiyada idaacadda si walba maalin walbaad ka dhegeysataan saaxiibayaal xawada ku sugan nairobi nawaaxigeeda waa hal iyo bar shan dhibic sagaal halka ku ah mombaaso nawaaxigeeda ku sugan hal iyo bar saddex dhibic shan gaariso iyo xeryaha qaxootiyada dhadhaab saddexdaba iyo dhadhaab waa dabcan waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera beled xawbaniisa raamu lafey waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan dhegeysaal muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber isyelo iyo balaambala iyo meru madoogaashin waxay naga dhegeysanayaan hal iyo bar laba dhibic saddex saabidi mooyaale waa siddeetan toddoba dhib toddobo tanarifa iyo masalaani waa sagaashan toddoba dhibi hal w w w star f m co k iyo idaacadda star f m halkaas ay sidoo kale applicationka ma abkaad ka soo dejisan kartaa si aad oola socoto wax waliba halkan ka socdo oo ka dhacaya dhegeysalah ugu horeeya wararka iyo sidoo kale barnaamijyada arrimaha gargaarka biniaadamada dhegeysanayaan soo qaadanaa talaadaha weliba oo si toos halkan dabcan oga dhegeystaan waa kuwa markaasi aad ku daneeya kuwa xiiseeya kuwa arrimaha gargaarka dabcan ay ka mid yahay qaxootiyada kuwa dabcan magangelya doonka ee saalimsikas kuwa loo yaqaano kuwa dadka barakacyaasha gudaha waddamadooda ku barakacay sidoo kale warbixinada markaasi kala duwan ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobey sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiyada u n h c r hay-adda beeraha ee faw hay-adda sidoo kale u qaabilsan dhegeystayaal cunnada adduunka w f b hay-adda sidoo kale u qaabilsan caafimaadka w h o hay-adahaasi dhammaan dhegeystal maxaliyada ah ama maxalliga ah ka howlgala wadamada dhegeystal guud ahaan dunida kenya uganda waa kenya soomaaliya etoobiya hay-ada sidoo kale qaramada midoo u qaabilsan caruurta unisef warbixino markaasi kala duwan ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobey ayaan saaxiibada markaasi u soo bandhignaa oo sidoo kale aan la wadaagnaa taasi inay adabiga isjeel inoo sahasha in waxyaalo fara badan aan la soconno waxaa liigu dambeeyay hay-adaha qaramada midoobey isbuuc weliba mar warbixino kala duwan ayaa dhegeystaan aad maqli doontaan mise dhegeysan doontaan hadduu eebaha raalika markanaan soo qabto mid kamid adega qaybta barnaamijka ah dhegeystala safaricom had iyo jeer waxay ku taagan tahay inay qanciso macaamiisha islamarkaana ka xaqabtirta adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay markaasi ku keentay goomo kana goomatri oo macaamiisha u ogolanayso inay helaan qiimo lacagtooda ah inta waxay markaas u goynayso ama xakameyn karayso qarashaadkooda waxaana markaasi loola jeedaa dhegeystan inay tahay dhanka wicitaanka fariinta gaaban iyo sidoo kale dhanka data bandul ama data bandul dhegeystayaal cid waliba halka markaasi ka fiirinayso ama wax markaasi kasoo gelayso meelaha markaasi ay danaynayso ayuu bishii ama bishii uu ku qaadan karaa dhegeysta gomatli waxaa miintaasi dherka goomokan goomatli lagu guuleysanaya balmarno kala duwan ilaa hal milyan oo qof uu ku guuleysanaya bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka waxaa jira ilaa soddon milyan oo baalimarna ah dambeeye magaala doqoni calaf mana haddaba yeysan markaasi kuseegin fursadahan qof waliba waa guulaysa si aad markaas u iibta adeega gomakana goomatri waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar geesam star five of hasham waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maantabaad uga mid noqoto guulaysyaasha baalimarina qiimaha badan adhegeys bal ka waran waxaad iibsatay adeega goomatri adigoo dabcan gurigaaga iska joogo kadibna nasiibkaada ku siiyey hal milyan oo aad ku qaban dabcan hal milyan oo shilinka dalka haddaba maxaa ku qabsanleed maxay markaasi kuu tiraen maxayna kuusoo koran laheyd maxayna markaasi maskaxaada kusoo dhici lahaa inaad ku qabsta lacagtaasi waxaa kaloo lageysa lagu guuleysanaya ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba embesa lagu soo dhigaya mise lagu soo gelinayo adeegyada internetka waxaa dabcan lagu geliyey waxaa ku geliyey mashquul oo kaarkii baa iga dhamaaday iyo kaarkii baa iga go-ay iyo kaar iguma jiro iyo kaar ma haysto waxyaala aan loo jeegin hadalkiibaa igu yaraaday shan labaatan shin ayaan telefoonkii gashaday shan laba daqiiqa hadlay waxaasi waa ka gudub adeer waxaa lagu leeyahay waxaa hadli karta ilaa hal saac hal saaci bar oo intaa markaas ehladaada qaraabadaada qoysaskaada iyo waxaa markaas aad danaynaysa weliba ganacsigaada si wacan si hufan si qurux badan aad oola xiriiri karto dhegeysla adigoo adeegsanayso shirkadda isgaarsiinta safaricom ee kaarka bilaha ee gomantry safaricom waxay markaasi kuleedahay waxaasoo dhan hadda waa laga soo gudbay oo dhab dheh oo dhib ha iskugu noqonin dabcan ama dib ha u noqonin oo dunidan la tilaabso oo la jaanqaad oo kaarkaada bisha gasho waxaasoo dhan dhegeysta waxyaalo fara badan aad ka heleysaa qof waliba waa guulaysta si aad iibsato adeega goobakana goomatli waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar geesam star five four four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maanta aad uga mid noqoto guulaystayaasha balmarinada qiimaha badan balka waran ah dhegeystayaal fursado kala duwan ayaa mar weliba kusoo maraan hadda waxaa lagu leeyahay tani waa in yar waxaa laga yaabaa maalintii inaad isticmaasho konton shin oo lacagta taasoo bishii isku tegayso kun iyo shan boqol laakiin laakiin adiga hadda ma dareemaysid oo keli balse waxaa lagu leeyahay markaaad lacagta kaarka aad gashato ayaa dareemaysaa in aad mar waliba dabcan ay ku anfacayso lacagta hal mar aad wada gashato oo sidoo kale dhibco aad u tiro badan lagu siinayo waxaa sidoo kale lagu siinaya dhegeystayaal waqtiyo fara badan aad ku hadasho iyo weliba fursado markaasi joogto ku noqon karto inaad dadkaada ehladaada qaraabadaada markaasi si wacan u hufan aad ola hadasho dhegeyste dhegeysta waxaaba intaasi kuu sidhayn adeega goomatria aad ku heli karta telefoon casri ah oo haddii markaas aad si wacan u hufan aad u isticmaashay ka faaideysa shirkada isgaarsiinta safaricom ee goomantri waa adeeg ay markaas aad ku helayso wicitaan adeegyada internetka iyo weliba fariinta gaaban qof waliba waa guuleyste si aad u iibsata adeega goomokana goomatri waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama starfo for hish ama waxaad boqonaysaa abkama safaricom si aad maantaba uga mid noqotid guulistayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka dawacan hogaanka waxaa markaas la soo saaray waa kii toddoba iyo tobanaad ee seventeen edition annual global peace index g p i waa dabcan the world leading measure waa dabcan waxaa loo jeeda dabcan wax lasoo daabicay waa kii toddoba iyo tobanaad ee nabadda waa dabcan dhanka dunida oo laga hadlayo qeybta markaas waa nabadda iyo weliba arrimaha saadaalinta ee qeybteeda oo markaasi loo magacaabo g b i oo cabirka markaas ugu horeeya ee nabadda adduunka ayaa daha markaasi ka qaaday iskucelisahaan heerka nabadda dunida ayaa markaasi xumaaday sanadkii sagaalaad oo isku xigta iyadoo siddeetan iyo afar wadan ay diiwaangeliyeen horumar iyo weliba waa toddobaatan iyo sagaalkii dabcan sii daray ama kasii daraya tani waxay markaasi muujinaysaa in xumaantu dabcan ay ka weyn tahay dabcan horumarada ee la sameeyey maadaama ay kor u kacday waa kacdoonkii markaasi shacabka ee waa dabcan arrimihii markaas u dambeeyey dhibaatadii markaasi ku keenay dabcan waa dhankaasi cudurka safmarka covid sagaaliyo toban bal hadda iceland ayaan ka bilaabna dhegeysta waxay weli waxaa markaas dalka ugu nabada badan ayaa la tilmaamay laguna soo ogaaday dhegeystayaal jagadaasi ay markaas haysay tan iyo labada kun iyo sideedii waxaana ku xigtaa denmark ireland new zealand australia sanadkii lixaad oo xidhiidh ah afghanistan waa dalka ugu nabada yar waxaana ku xiga yemen suuriya koonfurta sudan soomaaliya dimuqraadiyadda ee waa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyaga oo iftiiminaya dabcan dhaqdhaqaaqyada isbedeladeed ee isku hormaadyada afghanistan iyo suuriya labaduba waxay markaasi diiwaangeliyeen horumar xagga nabadda ah markii laisku celceliyay dhegeystayaal dhibaatadii iyo xaaladihii markaasi ka dhacdhacayay ayaa markaasi hadda kaalmo wanaagsan ay soo gelayaan labada kun saddexiyo labaatanka g b y waxay dhibcaha guud ee ukraine ayaa markaasi diiwaangelisay hoos u dhac boqolkiiba saddex iyo toban hoos u dhici oo dabcan ugu weynaa ee labada kun saddex iyo tobanka oo hadda boqol konton iyo todoba kaga jirta tusmada ee dunida libiya waxay markaasi la kulantay horumarkii ugu weynaa ee guud ahaan nabadda waxay soo dabcan ay soo gashay ama kasoo hagaagaysaa ayna soo gashay boqolkiiba toddobaad waa toddobo waxayna kor u kacday ilaa afar iyo toban boos waxayna gaadhay boqol soddon iyo toddoba dhegeysta isbeddelka dabcan qaybinta colaadaha caalamiga ayaa waxaa hadda ay sii socdaa iyadoo ay isku hormaadyadii hooweynaa ee gobolka mena ee koonfurta asia ay hoos u dhaceen halka isku hormaadyada ee ka hooseeya saxaraha africa yurub iyo sidoo kale asia basifikada ay sii xoogeysteen ruushka iyo sidoo kale gobolka yurusiya ayaa sidoo kale diiwaangelisa hoosu dhac ugu weyn ee nabadda dhanka dunida toban ka mid ah saddex iyo labaatan g b i tilmaamo ayaa soo fiicnaaday koob iyo toban ayaa xumaaday labana way wax isbeddel ah ma yeelan khasaaraha ugu badan ayaa ka dhashay iska hormaadyada dibadda ee markaas lagu dagaalamayo weliba dhismayaasha ka dhalatay khilaafka gudaha ama khilaafyada gudaha markaasi wadamada ka dhex taagan waxyaabihii kale markaasi xusida mudan oo markaas ay soo saartay g b i waxaa markaasi ka mid ah xiriirka dalalka dariiska iyo weliba xasilooni darada siyaasadeed halka konton iyo sagaal wadan ay xumaadeen saameynta ee rabshadahu ay ku yeesheen dhaqaalaha dunida ayaa markaasi kor u kacay hal trilyan ilaa iyo toddoba iyo toban dhibic shan trilyan oo krikood ah oo weli markaasi dunida ka dhicin tani waxay markaas u dhigantaa saddex iyo toban boqolkiiba g d p-ga ee caalamiga qiyaastii waa laba kun laba boqol qofwaa laba kun laba boqol qofkiiba tani waxay markaas sabab u ahayd korarka qarashaadka dabcan militariga dagaalka ukrain farqiga u dhexeeya saamaynta dhaqaalaha ee rabshadaha ayaa markaasi ah mid aada u adag tobankii wadan ee ayaa si weyn markaas u saameeyeen dabcan ay sheegayaan g p i isku celilisaan markii loo fiiriy boqolkiiba soddon iyo afar g d p ga waa dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo marka la barbar dhigo boqolkiiba saddex oo keliya tobanka ugu yar ayaa halka markaasi imikan wada qaybsanaya steve kelelea waa as-aasaha iyo weliba guddoomiyaha fulinta ee i e p p ayaa yiri waa tilmaamaha nabadda ee dunida ayaa markaasi labada kun saddex iyo labaatanka sanadkan waxay muujinaysaa isbedelada isbarbardhiga ee militariga iyo weliba iskudhacyada dhinaca kale inta badan dalalka ayaa hoos u dhigayaan ku tiirsanaanta ciidamada halka dhinaca kalena ay sii kordhayeen colaadaha ay noqonayaan kuwa dabcan dunida oo dhan hadda markaasi kusii fidayso sidoo kale lagu sii shidayo waa dhibaatada iyo xaaladaha isuhanwaaga dunida ka taagan dhimashada ayaa sidoo kale sare u kacday waxay markaas ugu badan tan iyo xasuuqii ruwanda oo markaas afrika ka tirsan oo ay ku dhinteen in ka badan siddeed boqol oo kun oo qof oo kiciyey mawjada tallaabo caalami ah oo markaas wax looga qaban karo laguna yareyn karo xaaladda hadda dunida waxaa marka lowgeen in kumanaan qof ay markaasi dhimanayaan mise malaayiin qof ay dhimanayaan dagaaladii afghanistan ciraaqiyo suuriya kadib iyo hadda dagaalka ukrain waa iska caddahay in ciidamada ugu awooda badan aysan ka adkaan karin dadka deegaanka iyo sidoo kale kheyraadka leh dagaalku wuxuu noqday inta badan aan markaa inta in aan aan lagu guulaysan iyo lucilsahaan dhaqaale markii loo firiyo korarka tani waxay markaas ifimaysaa ama iftiiminaysaa saameynta dabcan go-doominta dhaqaalaha ee dastuurka ah ee markaas ay taiwan taasoo keentay ama keeni doonto hoosudhac dhaqaale oo caalami ah oo dabcan sii laba jimaara saamayntana dhibaatada xaaladahan markaas mugdi kalin kara ee dhegeystaal markii loo fiiriyo labada kun iyo sideedii dhegeysta korukac ee colaadaha toddobaatan iyo sagaal wadan ayaa dabcan ku xumaaday aagaga iskahormaadyada ee socda iyadoo dhimashada la xiriirta iskahormaadyada ay kor u kacday sagaashan iyo lix boqolkiiba marka loo barbardhigo diigo dabcan waa markii loo barbardhigo sanadkii hore dhimasho colaadaha ayaa inta badan dhiigwaa dhiig fara badan ku daata dhimashadan colaada ayaa markaasi hadda maraysa heerkii ugu sarreysay ee qarniga colaada etoobiya ayaa galaafatay nolosha ugu badan sanadkan waa sanadkii tegay labada kun labayo labaatanka iyadoo xoog cusub markaas lagu ogaaday in dhimashada goobaha dagaalku ay kor u dhaaftay ilaa iyo boqol kun halka dhimashadu cudurada iyo weliba dabcan macluusha lagu qiyaasay in ka badan ilaa iyo laba boqol oo kun khilaafkan ayaa inta badan markaas lagu qariyay warbaahinta sababo ay markaasi xanibaad aha ee warbaahinta markaas gudaha iyo weliba internetka la ogolan sidoo kalena aan lagu cayimi karin kana sii badan karta intaasi tirada tani waxay markaasi kusoo beegantay iyadoo markaasi hay-adaha gargaarka ee maraykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay joojeen shaanadihii cuntada sababo ah musuq maasuq ka jira silsiladaha sahayda ee cuntada markaasi lagu gaarsiinayo wadanka etoobiya waxaana keentay in halkaasi la geli waayo sidoo kale lagu ogaan waayo tirada iyo halka markaasi baabuurta cunada markaas ama sahayda sido ay halkay marayaan iyadoo warbaahinta markaasi loo ogoleen sidoo kale loo ogoleen baraha bulshada waxaana markaasi keentay in ma ay adkaatay sidoo kalena kasii badanta tirada inta gaajada u dhimatay inta macluusha u dhimatay sida warbixinta ay ku tilmaamayso afrika saxaraha ka hooseeyo maali waxay markaasi diiwaangelisay hoosudhac ugu weyn iyadoo markaasi dhimashada la xidhiidha iskoormaadyada ay kordhay boqol konton iyo afar boqolkiiba halka rabshadaha dhanka rayidka ee kor u kacday shan boqol toddobaatan swedi waxay markaas la kulantay hoosudhicii ugu weynaa ee nabadda ee gobolka ee dhanka qaybta markaasi saxaraha dagaalka ukrain ayaa arkay ama loo arkay tirada guud ee dadka markaasi reer ukrainiyiinta dabcan waa ukrainiyen ah ee markaasi qaxooti ama gudaha markaasi ka barakacib ay ka boodeen hal dhibic toddoba boqolkiiba iskoorbaadka ka hor in ka badan dhegeystayaal boqolkiiba soddon oo u badan ayma u badan tahay inay sii kordhayaan xogta ugu dambeysay ayaa lagu ogaaday in ilaa iyo boqolkiiba lixdan iyo shan raggu ee ku nool ukrain da-dooda u dhexayso labaatan ilaa iyo afar labaatan sano oo ay ka carareen dalka ama ay ku dhinteen colaada koowaad warbaahinta yaa markaasi ku qiyaasay ilaa sideetan afar kun sideetan saddex kun raalli hada dhimasho ah in markaasi la xiriirinaya iskuimaadyada ilaa iyo hadda markaasi ka socda wadanka ukraine ay sidoo kale udhexeyso wadanka waadamaca ruushka si ka duwan saameynta xun ee markaas dagaalka ku yeeshay dalalka ruushka arrimo kale gudaha ayaa markaasi soo hagaagay oo ay markaasi ka mid yihiin herarka maxaabiista hoosu dhaca dabcan waa mudaharaadyada rabshadaha wata iyo saameynta argagixisada heerka dalalka ruushka ayaa hadda markaasi maraya heerkii ugu hooseeyay tan iyo markii ay bilaabatay g b i ee sanadkii labada kunseti haddii aysan ahayn waa iskahormaadyada ukrain ruushka wuxuu markaasi noqon lahaa mid markaasi ka mid a horumarinta ugu weyn ee nabadda ee sanadkan tirada markaasi lasoo arooriyey ee caalamiga ah ee qaxootigeeda oo dadka markaasi gudaha ku barakeecay ayaa sidoo kale sii kordhay haddana waxay markaasi gaadhay ilaa iyo shan iyo toban wadan oo inta ka badan shan boqolkiiba dadkooda ay barakaceen hayraada taiwan ayaa sidoo kale ka mid ah dhegeysan iyadoo shiinuhu uusan hadda si toos a ugu lug lahayn wax khilaafaad ah oo dibadda ah waxayna noqotay mid aada u adag dhegeyst warbixinta ayaa dhegeysta daba soconaaya hadda waxaa markaas leeyay badda koonfurta shiinaha waxayna markaas xoojisay in howlgallada hawada u dhow taiwan ay tilmaam bixiyeen ayaa tilmaamaysa in haddii goodoominta shiinaha ay taiwan hirgasho ay horsoodi doonto hoosu dhac ku yimaada wax soo saarka dhaqaalaha adduunka oo dhan laba dhibic toddoba trilyan oo u dhiganta saddex boqolkiiba g b d ee adduunka sanadka ugu horeeya ee keliya ku dhowaad boqolkiiba lixdan khasaaraha ayaa ka dhici doona shiinaha ee taiwan dhaqaalaha shiinahana ayaa hoos u dhici doonaa qiyaastii toddoba boqolkiiba iyo taiwan ku dhowaad afartan boqolkiiba gaari karta shanta shirkadood ee ganacsiga ugu weyn ee shiinaha ayaa markaasi oo dabcan ee ah qaybta markaasi loo as-aasay dimuqraadiyadda qaybta markaasi sidoo kale ugu cudadaweyn ee qaybta militariga ahaan markii loo fiiriyo wadamada wadamada mareykanka jaban koonfurta waa soo koonfurta kuuriya jarmalka australia militariga iyo qaybta markaasi teknolojiyada ayaa hadda si toosa u fiirinayaan bal waxyaalaha markaasi ku soo korray waxyaalaha markaasi laga faa'iiday sanadkan warbixinta ay soo saareen bal markan aan soo qabta dhegeysta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah waana isbitaalka qaqaana hosbitaal dhegeystayaal haddaba dhibaato iyo xanuuno ma ku daashadeen oo dhibaato ma kaa soo gaartay oo dhakhtarkii kuugu habboonaa ma waysa hadda lagu leeyahy dhegeystayaal waxaasoo dhan waa lagaa daaweynayaa oo dabcan natiijada si deg deg aad ku helaysa waxaa lagu leeyahay markan booqo oo si deg deg halkaas ku gaaro isbitaalka qaqaan hosbitol waxaana ka helaysaa deligeysta daryeelka ugu wanaagsan uguna fiican ee markaas dhakhaatiirta khibrad leh ee markaasi ku siinayaan iyadoo loo adeegsanaya teknolojiyadii ugu dambeysay qaabka habka dhiigga lagu baaro ama dheecaanada lagu qaado dhegeysta qof waliba xanuunkiisa lagu soo saarayo koox khubaro ah oo markaasi ka kala socdo sidoo kale takhasus kala duwan haysto dhanka caafimaadka ayaa halkaasi ka shaqeeya oo aad la kulmaysaa kusiinayaan ama bukaanka siinayaan daryeelka ugu fiican uguna sareeyo ballan ka sameysa ruugta caafimaadka isbitaalka xaruntiisa dhexe ee puntland ee xarunta isbitaalla ee weliba xarumaha kale ee aqaqaan uu ku leeyahay xaafadaha adigoo ballanta ka samaysanaysa lambarkan aad wacayso dhegeysa waana eber toddoba saddex eber eber hal hal dhegeystayaal iyo sideed sideed sideed waa lambarka waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqaan university hosbital daryeel heer caalami ah halkan iyo hadda ugu imow lixdan iyo afar sano ayuu jirsaday isbitaalka qaqaan hosbital nairobi waxaa markaasi uu dabcan ku kala fida wadamada kale kenya uganda tanzania aqaqaan waxaa markaas iminka aad ka helaysa xaruntaasi ama xarumihiisa kala duwan boqol iyo labaatan dhakhaatiir ah oo specialist ah oo takhasus kala duwan caafimaadka caafimaad waa dabcan xanuuniha waa xanuunada kala duwan aad markaas aad ka helayso dhegeyste halkaasi booqo ballan ka samayso haddii aad xaafadiisle u baahantana waad imaan kartaa wadada dheer ee general wayringi wayringi dhegeystayaal straits k f c oo markaasi dabaqa koowaad ee first floor california center aad ka helayso ballan la samayso lambarkana la xiriir eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed dhegeystayaal amarkan kugu daro waxaa loo leeyahay dabcan jahwareer fara badan ayaa ganacsada dunida markaasi ka taagan haddii aad markaas adiga haddaad ku nooshahay xaafadaha ama tuulooyinka haddaad ku nooshahay maantaba noqo mid ganacsigiisa heer wacan gaari karo oo lacag yarna iska bixin kara bishii waxaa laga yaaba cid walba inay ganacsi leedahay ganacsiguna waa markaas hadda khataro intooda badan uu ku jiraa oo mararka qaar xitaa layska dhacayo waxaana loo adeegsanayaa sida mailway ah handidaadaha internetka dhegeystayaal emailka khiyaanada ah oo marka beenta ah laisku soo dirayo ammaanka nambarka sirta oo adiga markaas ganacsigaada aad u isticmaalayso safaricom secure viber internet waxay ganacsiga hadda kusinaysa kuu sheegaysaa inay ku garab taagan tahay safaricom business secure viber ee ganacsiga waxay markaasi ku xaqiijinayaan inay sugi doonaan xiriirkaada oo ay ku sugi doonaan inay ku xiri doonaan internetka si aad adigu u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale taasoo ay ku dheertay inaad kusoo bandhigato qiimeynta khatarta internetka ganacsiga dhegeystayaal waxaa sidoo kale lagugu xiraa kamerooyinka aan miliqsin ama kamerooyinka c c t v-ga muuqaaladaad dhegeysta duubaan meheradaada ay imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kala teliyaan isbedelada aad u baahan tahay inaad doonaya in la sameeyo si aad si buuxda markaas u noqoto mid markaas sifad qabo la saaxiib maanta internetka kuwaha viber oo ah xawaaro sarreeyo la isku hadleyn karo sugan oo aad ku helayso qiimo aad jaban saddex kun bishi si bilaash ee lagugu rakibayaa laguguna ruudgaraynaya dhegeystayaal waxay bixinayaan xirmooyinka kala duwan oo loogu talagalay dadka macaamiisha xawaarahana waa ilaa iyo one g b p s hel internet dhammaan oo viber ah isku xor ganacsigaaga oo aad ku helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada safaricom www business safaricom co k 4g for business fiber for business waxaa dabcan nagu leeyahay maantaba ganacsigaada si fiican ugu xir internetka wax waliba kala socaalkaas aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeystayaal waa arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyada halka si toos ah maalin waliba oo dabcan kaga dhegeystaan waa talaada weliba oo kusoo bandhigno kusoo aruurna dhegeystayaal xogihii markaas ugu dambeysay hay-adaha qaramada midoobay iyo xogta markaas ay soo saaraan inkastoo isku dabcan isku hormaadyada waxaan dabcan dhegeysta daba socnaa g b i oo marka warbixin ay soo saartay dunida hadda markaas ay xasiloon ay ka hadlayso ma dunida ma xasiloon tahay mise ma xasiloono halkee markaas imikan ay kala marayaan dabaqada markaasi kala duwan wadamada kuwa ugu dhibaato badan kuwa aan ugu dhibaato badnayn dadka ugu tirada badan dunida iyo waxyaalaha markaasi la dareemaya xaaladaha amniga xaaladaha cunayarada xaaladaha barakacyaasha qaxootiyada waxaasoo dhan iyo dagaalada iyo markaasi ay dabcan daraaseynaysa waana sanadkan ayay soo saartay labada kun saddex iyo labaatanka markan bal qaybta militariga inkastoo isku hormaadku ay sii kordhayeen dalal badan ayaa dabcan dabcan hagaagayaan oo kasoo hagaagayaan qarasha dabcan dhibaatada qaybta militariga ay ku wajahan oo intooda badan ay mudnaanta kale ay markaas u jiraan daryaalka waxyaalaha oo dabcan daryaalka intooda badan laga heli jiray dadka shacabka waa rayidka markaa laga hadlaya dhegeystayaal hadda militariga ayaa markaasi loo dabcan la fiirinaya qeybta markaasi doorkeeda uu ka qaadanaya qeybta caafimaadka waxbarashada kaabayaasha iyo sidoo kale kaabayaasha dhanka masiibooyinka ee markaasi national disaster waxaa loo yaqaano horumarka ciidan samaysan oo ay markaas ahna mid waa baaxadiisa gobolka intooda badan aadka looga hadlayo sidoo kale looga hagayo si kastaba ha ahaatee wadarta khasaara dabcan qarashaadka militariga ayaa kordhay sanadka labada kun saddex iyo labaatanka wuxuuna gaaray boqolkiiba toddoba iyo toban tan iyo labada kun sideedii iyadoo korarka ugu badan oo ka mid yihi shiinaha boqol iyo sideetan bilyan indiya waxaa soo raacta maraykanka oo toddobaatan bilyan ah indiya ayaa soo raacda afartan bilyan ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaano ayaa isoo taraya laguna markaas isticmaalaya colaadaha oo ay markaasi ku jiraan wadanka ukrain etoobiya iyo sidoo kale myanmar tirada guud ee weerarada dronska ayaa markaasi kordhay boqolkiiba kow iyo afartan sanadkii tegay labada kun labaiyo labaatanka iyadoo tirada kooxaha kala duwan ee markaas adeegsanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay markaasi dronska loo yaqaano afar iyo labaatankii boqolkiiba hadda gaartay qodobada markaasi u muhiimsan ee gobolka horumarka ugu weyn ee gobolka ayaa markaasi dabcan ka dhacay mena iyo waqooyiga america horumarka waqooyiga america waxay markaasi waday waxaa dabcan hadda caalamka usii daawadaa wadanka canada laakiin maraykanka ayaa xoogaa kasii daray halkaas oo heerka dabcan dilku uu gaaray heerka lix jeer ka sareeya gobolka yurub dabcan waa gobolka yurub dhegeystayaal galbeedka yurub raalli ahaade tan iyo labada kun lix iyo tobankii mena waxay markaas aragtay horumarka ugu weyn ee nabadda adduunka si kastaba ha ahaatee waa gobolka ugu nabadda yar xudunta u ah argixisnimada ayaa kasoo wareegtay gobolka mena uguna gudubtay saxaaraha ka hooseeya afrika gaar ahaana gobolka saaxiil bartamaha amerika karib dabcan iyo wadhiba koonfurta america waxay markaasi diiwaangeliyeen hoosu dhac weyn oo intooda badan ka dhacay cabiraada cadaadiska rabshadaha iyo sidoo kale isku hormaadyada xeebta gobolka afrika oo ay ku jirto meesha waa meelaha markaas ugu nabadoon nabdoon iyo markii dabcan warbixinta ka bilaabatay labadii kun sideed tobankii iyo dalalka gobolka ay diiwaangeliyeen horumar dhanka shan boqolkiiba afar iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay gobolada xeebta ee u dhexeeya morocco iyo sidoo kale gaana dabcan ma diiwaangelin wax dhimasho ah oo markaas ka yimid qaybta markaas argagixisnimada ee labada kun labaiyo labaatanka si ka duwan dalalka dariska ee saaxil yurub weli waa gobolka ugu nabadoon adduunka inkastoo oo dabcan qarashaadka militariga iyo weliba xiriirka wadamada jaarka ahi uu sii xumaanayo dagaalka ukraina owgeed gobolka ayaa waxaa markaas weli ku nool toddobo ka mid ah tobanka wadan ee ugu nabad badan iyadoo heerka dibadbaxyada rabshadaha wata mudaharaadyada iyo sidoo kale rabshadaha ay yihiin kuwa aada u sareeya saddex wadan oo kale ah ee markaasi kale ee ugu nabadoon waxay markaasi ku yaalaan gobolka asia ee pacificada legistal oo warbixintii markaasi qaramada midoobey soo saartay ee g b v oo g b i oo markaas loogu eegaayay xaaladaha dunida iyo halka markaas hadda ay marayaan dagaalada teknolojiyada iyo waxyaalaha intooda badan laisku adeegsanayo iyo dhibaatada khasaaraha dhegeysanay hadda sii korortay waa xaaladda dunida waa xaaladda ee markaas ay soo saartay global peace index waa g p i kuwa loo yaqaano sanadkan warbixinta ee markaas meelo fara badan kaga daartay kuna tilmaamtay inay tahay dunida mid had markaasi dhibaatada iyo xaaladaheeda mugdi fara badan sii gelinayso iyadoo dabcan aada uga faallootay sidoo kale soo martay wadamada dabcan soo martay sidoo kale daraasaad xoogan ka samaysa wadamo aada u tiro badan dhibcaha guud ee ukraine ayaa sidoo kale aada ugu noqnoqotay ee kaga hadashay heerka hadda markaas dunida kaga joogto dhibcaha ukraine ee hadda markaas dunida kasoo gashay waxaa hoosdhaxmarkaas hoos oga dhacday dunida boqolkiiba saddex iyo toban waxaa hadda dabcan sanadkan raali hade waxaa sanadkan markaas la raadinaya in ay markaasi gobolada oo dabcan waa dunida wadanka ugu fiican mase saddexda wadan ugu fiican inay soo gasho wadanka ukraine laakiin boqolkiiba saddex iyo toban hoos ee dhac xoogan ku imaatay kadib warbixin ay markaasi soo diyaarisay g b i ee hadda waxay markaasi ku jirtaa dunidao dhan waxay kaga jirtaa dhanka nabadda boqol konton iyo toddobo kaga jirta tusmada markii loo fiiriyo libya ayaa markaasi ayadana soo gashay boqol soddon iyo toddobo oo hadda markaasi soo korayso soo kobcayso dhegeystayaal launa tilmaamay meelaha markaasi dhibaatada hadda ay aada uga soo kabciyaan asia ay hoos u dhaceen halka isku hormaadyada ee hoos saxaraha africa yurub iyo asia bacificada ay sii xoogeysteen ruushka iyo sidoo kale gobolka eurasiya ayaa sidoo kale diiwaangelisay hoosudhac ugu weyn ee dhanka nabadda dunida ton waa toban ka mid ah saddex iyo labaatan g b i waa global peace index tilmaameen inay markaasi koob iyo toban ay xumaa dabcan waa koob iyo toban ayaa xumaaday labana wax isbedelay wax isbedela kuma imaan khasaaraha ugu badan ayaa ka dhashay iska hormaadyada dibadda iyo weliba lagu dagaalamayo ilo dhismayaasha ka dhalatay khilaafka gudaha ama khilaafyada gudaha wadamadaas ku dhex dagaalayaan konton iyo sagaal wadan ayaa xumaadeen dhegeystal oo dabcan horaan ay aada u xasiloonaayeen saameynta ee rabshadaha ay ku yeesheen dhaqaalaha adduunka ayaa markaasi kor u kacay ilaa hal trilyan waxayna markaasi gaartay toddobaiyo toban dhibic trilyan oo rikoodh waa rikoodhkii markaasi dunida hadda jibi dibcan aada u jabayo oo markaas wax waliba sare u kaceen wax waliba hadda ay aad qiimaha sare u kacay ay markaasi ka mid yihiin xaaladda iyo dunida heerka hadda ay gaarayso tani waxay markaas u dhigantaa saddex iyo toban boqolkiiba g d p-ga ee caalamka qiyaastii laba kun laba boqol oo qofkiiba tani waxay markaas u sabab u tahay kororka dabcan qarashaadka loo adeegsanaya qaybta markaas militariga weliba dagaalada iyo weliba kicinta waa huridda ayay markaasi sheegayaan inay tahay dhibaatada iyo xaaladaha mugdiga dhibaatooyinka intooda badan markaasi gelin karayaan dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysta markana soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta safaricom iyo gomoka nagomatli gomoka nagomata safaricom had iyo jeer waxay markaas u taagan tahay inay qanciso macaamiisheeda islamarkaana ka xaqabtirto adeegyada ay aadka ugu baahan yihiin haatan waxay ku keentay gomokana gomatri oo macaamiisha ay u ogolaanayso inay helaan qiimaha lacagtooda ama ay xakameynta qarashaadkooda iyadoo weli haysta xorriyadda doorashada haddii ay rabaan dhanka wicitaanka fariinta gaaban ama dib sidoo kale data bandol adeega internetka waxaaba intaasi dheer in goomaka goomantry lagu guuleysanayo abaalmarano kala duwan ilaa iyo hal milyan oo qof uu ku guuleysanayo bil weliba waa hal milyan oo shilinka dalka waxaa jiraan ilaa iyo soddon milyan oo abaalmarino ah dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma lahan haddaba yaysan markaasi ku seegin fursadaha qof weliba waa guuleyste si aad markaas u iibsatay adeega gomokana gomantly waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees mister five four four hash ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si aad maantaba oga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeysa bal ka waran waxaad iibsatay adeega waa go mantly adeega gurigaaga adigoo iska joogo kadibna nasiibka ku siiye hal milyan maxaad ku qabsan lahayd ma guri baad dhisi lahayd ma waxbarasho ayaa ku aadi lahayd ma baabuur ayaa markaas ku iibsan lahayd ma dukaan ayaad nooca doonta wax ku keensan lahayd sidee noqon lahayd waxaa kaloo lagu guuleysanayaa ilaa iyo toban kun oo shilinka markiiba m pesa lagu soo gelinayo weliba adeegyada internetka maxaa ku geliyay mashquul kaarkii baa iga dhammaaday internet ma haysto iyo fariin ma dari karo iyo sidan iyo sidan iyo ilo wadaag iyo howlo kale mashquul kale maxaa ku geliyay maantaba kaarkaada bilaha ee iska gasho oo kula hadal saaxiibadaada heladaada qaraabadaada qoyska ee reexinka dadkaa jecesha qof waliba waa guuleystay si aad u iibsatay adeega gomokana gomantly waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama waxaad booqanaysaa abka my safaricom si maantaba aad uga mid noqotid guuleystayaasha balmarinada qiimaha badan bal ka waran dhegeystay waxyaalaha maanta aada haysto oo laga yaaba haddana in aad waxba aad ka hogeen dhegeyste intaad kaarkaad gashanayso waxaa laga yaabaa inaad markaasi mar un nasiib aad u yeelato inaad ku guulayso telefoon waana fursadaha ay markaasi ayagana qeybta markaasi ka mid ay ku jiraan gomokana gomantly kaa faaideyso adeega shirkadda isgaarsiinta safaricom ee gomantly waa kaarka bilaha waa adeeg aad markaasi ku helaysa wicitaan adeeg internet iyo weliba fariinta gaaban qof waliba waa guuleyste si aad u iibsato adeega gomokana gomantly waxaad qaraacaysaa xidig shan afar afar afar gees ama star five of hash ama waxaad booqanaysa abka my safaricom si maantaba uga mid noqotid guuleystayaasha abaalmarinta qiimaha badan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa saaxiibyaal weli dhegeysanaysaa bal markana hay-adaha iyo wixaalaha qaramada midoobey ay soo saareen warbixinadooda kala duwan dhegeystayaal bal iminkan soomaaliya ayaan si toosa u aadaynaa intaanu soomaaliya aadin bal qeybta markaasi iminkan maxaa laga soo sheegayaa dhegeystayaal waa dabcan boorama waa somalilan iyo dabcan waxaa halkan arkaynaa warbixin markaasi hay-adaha qaramada midoobey qeybta caafimaadka u qaabilsan inay halkan warbixinaysaa ka soo saareen dhegeystayaal tolow maxay ka hadlaysaa waa qeybta unisef bal saaxiibada ayaan markaasi si wadajir ah u wada fiirinaynaa bal waxaa halkaas lasoo dhigay qaramada midoobey haye kaamka barwaaqo ayaa qiyaastii u jira ilaa iyo sagaal kilomitr wuxuu u jiraa dhanka magaalada burc ee xarunta gobolka togdheer ee somalilan waxaa lasoo aasay dad gudaha markaasi ku barakacay ma ahan kaabayaasha as-aasiga ah ee sida wadooyinka iyo weliba xarumaha caafimaadka taasoo dadka deegaanka ka didisay in ay si joogto ah u helaan adeegyada as-aasiga si kastaba ha ahaatee rugaha caafimaadka ee maamusho unisef iyo weliba waa howlwadanadeeda oo ay markaas maalgelinayaan xafiiska arrimaha dibadda waa barwaaqo iyo horumarinta qeybta markaas u k waxay markaasi xaqiijiyeen in adeegyada daryeelka caafimaadka ee aadka loogu baahan yahay loo bixiyo sida ugu dhow ee gudaha dadka markaas gudaha ku barakacay iyo bulshada nugul inta markaasi suurtagal ah xerada barakacyaasha iyo weliba kuwa la midka ahi waxay markaasi ku yaala isla deegaanka ayaa hadda waxay ku nool dad gaaraya ilaa labaatan kun oo qof tiradaasi waxay sare u kacday markii boqolaal qoys oo kasoo cararay abaartii ay soo degeen xeryaha bilowgii sanadkan labada kun saddex labaatanka xeradaha waa xerada lafteeda waxaa markaasi la as-aasay sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii oo ay dhiseen qoysas abaaro kasoo barakacay sanadkaas dheeman cabdulaahi oo waa laba jir ah waxay markaas ay la ildaran tahay nafaqo darro hooyadeyd farxiyo maxamed ayaa oo ku nool xerada tan iyo labadii kun iyo labadii dhegeystayaal oo ay keentay rugta caafimaadka si looga baaro oo sidoo kale loogu daaweeyo gabadhaas yar waxaana ahay waxaa ahay hooyo soo barakacday oo leh saddex caruur cunug la-aan iyo weliba dabcan cunug la-aan iyo taageero la-aan ayaa ilmo ku waayey anigoo kunoo anigoo nool ama ku nool tuulada talaboor oo boqol iyo labaatan kilomitr u jirto deman waxay markaasi ilmahayga ugu yar eight waa kan ayaa ah midka ugu yar ilmahayda markii dayman la keenay waa xaaladeedu ma wanaagsaneen ayay tiri dabcan waxaa sidaas cashe ayaa siin ayaa sidaasi tiri oo ah shaqaale caafimaad oo ka tirsan rugta caafimaadka waxay ahayd nafaqo xumo daciif oo si cadna miisaankeedu aada u yaraa waanu barnay waanu baarnay waxaana ogaanay in ay sidoo kale qabto oo wareen waxaanu udhignay dabcan waxaan udhignay waxaan u qornay daawooyin oo markaasi gabadhaasi ku caafimaadayso wixii markaasi ka dambeeyey haladeedu ay soo roonaanaysay waxayna ka soo kabsatay xanuunka oo wareenka dhegeystayaal waa dabcan nimonia waxaa u taqaana dhegeystayaal in goor hore markaasi la ogaado nafaqoxumada iyo weliba in la saxiixiyo la saxiixiyo barnaamijka daaweynta waa waxa markaasi noloshooda qof waliba oo markaasi baadiyaha ku nool ee inta badan laga doonaya in uu ogaado waxaa markaasi dhibaatooyinka hadda dadkawaa dadka xoolodhaqatada waa dadka inta baadiyaha markaasi ku nool ay intooda badan lasoo tabinaya ay sheegayaan in ay tahay dadka intooda badan aan ogeen xaaladaha nafaqadarada xaaladaha caafimaad darada inta lagu guda jiro daaweynta hooyooyinka sida farxiyo ayaa loogula telinaya sidii ay ugu daryeeli lahaayeen caruurtooda waxaana la siinaya cunto daaweyn diyaar u ah oo markaas la isticmaalayo sida ruufta oo caruurta ay haysato nafaqo xumida ba-an oo caafimaad darro ah ayaa sidoo kale loogu gudbiyey qaybta xafsadiinta ee isbitaalka weyn ee magaalada labadii kun labiy labaatanki sanadka aynu soo dhaafinay ah meesha markaas ugu sarreysay abaarta ba-an dowladda u k waxay markaasi taageertay unisef oo soomaaliya si ay u qabato barnaamijka shan iyo toban bilood oo ah waxa looga qabanayo abaarta kaasoo siinayso gargaar isku dhafan oo bulshooyinka ay saameysay caafimaadka biyaha iyo sidoo kale fayodhowrka iyo sidoo kale abaabulka bulshada hanta biyaha ama haanta biyaha ayaa lagu rakibay si ay markaas uga hortagto cudurada waa dabcan cuduraha iyo sidoo kale arrimaha nadaafad darada haanta biyaha ayaa lagu rakibay si ay uga hortagaan cudurada dabcan waxaalaha wax waliba ka dhalan kara dhibaato keeni kara dhegeystayaal si ay dadkaasi ugu helaan biyo nadiif ah maadaama boorama ee gobolka owdal ee barnaamijkan la mid ah ee ka dhacday xarunta hooyada iyo weliba dhallaanka ee deegaanka ayaa markaas lagu taageeray adeegyada bukaanka socodka ee xarunta dhegeysan ee dadka ee aadka u abaaruhu u saameeyeen sanadkiisanadkiaynu soo dhaafnay iyo horaantii sanadkan labada kun saddex labaatanka naciimo cabdi oo hooyo da-yar sagaal iyo toban jir kuna nool tuulada qoryada ee duleedka magaalada boorama ama boorama ayaa markaasi kamida dadka ka qeybgalaya barnaamijka daaweynta bukaanka oo bukaan socodka ee xarunta caafimaadka sheekh cali jawhar qoyskeeduna waxay markaasi ku nooleeyeen tuulo boon waa lixdan kilomitr u jirta boorama laakiin markii ay baartu sii jirsatay labadii kun labiy labaatankii waxay markaas usoo socdaadeen boorama ninkeeda ayaa markii hore helay shaqo liita shaqo markaas aada iskaga laakiin hadda waa shaqo la-aan abaartu waxay dishay xoolaheed xoolahe xoolahoodii oo ahaa isha keliya ee aan markaasi ku noolnayn waa sida ay tiri gabadhaasi markii ay xeeladdu ama xaaladdu kasii dartay anigay odayga ama waa dabcan odaygayga waxaan u go-aansanay inaan boorama usoo guurno oo aan caawino halka u raasino ilmahaygu nafaqo xumo ayaa haysatay markii aan halkan keennay boorama waxay markaas miisaankooda uu gaaraba shan dhibixal kilograam kadib bilo faragelin ah waxay markaas usoo hagaagtay gaari oona ku darnay hal kilograam oo kiilo dhegeystayaal ee cunuga waa sida markaasi gabadha ay ku sheegayso sida ay sheegtay maryam sheekh oo ahaa kalkaaliyaha ama kalkaaliso ka tirsan xarunta hooyooyinka eh ee da-da waa hooyada dhilaanka sida naciimo ayaa markaasi lagu qaaday casharo oo ku saabsan quudinta dhallaanka iyo weliba dhallaanka sidii awood ugu yeelan lahaayeen inay qaataan hababka caafimaadka iyo weliba nafaqada ugu haboon marka looga reebo baarista caadiga ah ee weliba daaweynta barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa caafimaadka guud ahaan caruurta wuxuu bixinayaa agab dabcan nadaafadeed weliba fayadhowr wuxuuna barayaa daryeelayaasha habdhaqanka quudinta barnaamijka oo si fiican uga haboon oo haboon hooyooyinka dabcan oo hooyooyinka markaas yaryar ama hooyooyinka markaasi xilli hore lagu guursaday ayaa halkan markaasi wax badan loogu qoodinayaa ama wax badan waa wax badan loogu tarayaa sidii ay isku waafajin lahaayeen cunugooda iyo iyaga iyo kuwa markaas ugu horeeya sida niciimo oo la halgamaysa waa dabcan cunooyinka ay sidoo kale aada ugu liidato oo ay sidoo kale qaadan karin ubadkooda siiya barnaamijku wuxuu kor u qaadayaa naasnuujinta gaarka ah ee lixda bilood ee ugu horeeya waxaana uu wax ka qabtaa dhibaatooyinka naasnuujinta caadiga dhegeysa ayaa tiri gabadha maryamo sheekh unisef ayaa waxay kor u qaadaysaa taageeridda iyadoo markaasi la shaqaynayso dowladda maamulada maxalliga iyo sidoo kale howlwadeennada enjoodyada unisef waxa ay bixinaysaa adeegyo caafimaad oo nafaqo oo isku dhafan gaar ahaana iyada oo usii marinayso kooxaha caafimaadka ee usoo jiidanaya oo dabcan ee deegaanada ama tuulooyinka markaasi ka howlgalo adeegyada daryeelka caafimaadka bulshooyinka nugul iyo weliba kuwa gudaha ah niciima oo indhaha dabcan indhaindhaynaysa ubadkeeda oo dabcan la miisaamayo nicimo oo indhaheeda waxay markaasi qabteen kooxaha wacigelinta waxayna xaqiijiyeen in caruurta ay helaan adeegyo caafimaad aas-aasiga oo ay markaasi helaan tallaalo nafbadbaadin kooxuhu waxay markaasi tallaaleen jadeecadaha mingiska iyo sidoo kale cudurada kale ee caruurnimada markaasi ku dhaca dhegeysta waxayna siiyeen qoysasku xirmooyin dhanka nadaafadda ah ee agabka ah waxaa kaloo bulshada dabcan lagu wacyigeliyay in ay aada markaas u fahmaan muhiimadda nafaqada ee caruurta u leedahay iyo sidoo kale naasnuujinta dumarka intooda badan ama hablaha reeraha inay markaasi intooda badan ay joogtayaan dhegeysta booqasho kastaoo la xiriirta waxayna gaartaa in ku dhowaad saddex boqol oo qoys oo dabcan loo gaaray lagu taageeray oo hadda markaasi la daryeelayo dhegeysta iyadoo caruurta ay inta badan hooyada iyo caruurta ama hooyada dhallaanka ay tahay kuwa musiibooyinka ama dhibaatooyinka ugu badan ee hadda ee dunida ka haysato sidoo kalena wadanka soomaaliya ama qayb ay ka tahay dhegeysta oo warbixin markaasi laga soo saaray burco iyo sidoo kale boorama oo dhibaato iyo xaalad nafaqa darre iyo xaalad dhibaato halkaasi laga soo sheegay warbixin laga diyaariyey dhegeystayaal ee hay-adda qaramada midoobey qeybta caruurta u qaabilsan unisef waa hagaag weli idaacadda star f m waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal bal markan aan soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ka ah haddaba waa shirkadda dhegeysta waa dabcan isbitaalka aqaqaan hosbitol haddaba xanuun ma ku daashida oo xanuun ma ku jawhawareertay oo ma garan weysa dhakhtarkiin kugu habboonaa dhakhtarkaada wax kuu sheegi lahaa ama kuu tilmaami lahaa xanuunka halka laga hayo iyo halka lagaa daaweyn kara iyo daawooyinka kuu habboon iyo wakhtiga loogu qalaya dhegeystayaal waxaa lagu leeyahay natiijo wanaagsan maantaba hel isbitaalka qaqaan university hospital waa daryaalka waa materiyaal bixiyaha dhegeystayaal waxaa halkaasi ka helaysaa dhakhaatiir khibrad kala duwan leh oo taageeraya teknolojiyada ugu dambeeyay iyo liba qalabka heer caalami ah koox khubaro ah oo markaasi takhasus kala duwan haysto oo markaasi ka shaqeynaya ayaa halkaasi xaadir ku ah oo ku siinaya ama bukaanka siinaya daryeelka ugu fiican uguna sarreeya dhegeystayaal ballan ka sameyso xarugta caafimaadka isbitaalka xaruntiisa dhexe puntland ama xarunta isbitaalka aqaqaan university ee xaafadaha oo kala duwan oo markaasi ku leeyahay nairobi lambarkan waa eber toddobo saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed aqaqaan university hospital daryeel heer caalami ah halkan iyo hadda ugu imow wuxuuna isbitaalka sana jirsaday lixdan iyo afar sana dhegeystayaal wuxuuna ka howlgala wadamada kenya uganda tanzania boqol iyo labaatan dhakhaatiir oo kalka dabcan oo takhasus kala duwan haysto oo cudurada durbo soo saarayo halkaasi xaadir ku ah ma aha wax la sugaya ma aha waqti markaasi qaadanaya mise maaha dhakhtar markaasi boodhaboodh ay howlo kale soo qaadanaya waa xaadir halkaasi durbo kula boodaya kadibna uu soo saaraya xanuunka isagoo adeegsanaya adeegyada caalamiga adeegyada u dambeeya ee teknolojiyada ee caafimaadka lagu baara dhegeysta dii xanuun uu hadda maanta uu ku dhibayo haddii xanuunkaada aad garan weysay halka dabcan halkan booqa maanta ee qaqaan hosbitaal xaruumihiisa kala duwan meel waliba meel walba aad joogto waaqad ay imaan kartaa dhegeysta isla meesha ugu dhow waa xaafadda islii iyo sidoo kale puntland iyo xarumihiisa kale ee kala duwan oo nairobi ay ku kala leeyihiin dhegeysta xaafadda islii wuxuu markaas ku leeyahay xaafasa oo dabaqa koowaad ee california center wuxuuna ku dhegan yahay k f c long general werung street wuxuuna markaasi aad ka samaysan karaysaa ballan si aad ula socoto xaaladahaada caafimaad si markaasi aad u ballansato dhakhtarka oo markaasi xanuunkaada ku takhasusay oo lagu ballaminayo lambarkan ayaad sidoo kale wici karta adigoo xitaa gurigaaga joogo leedahay dhakhtarka lii ballamiyo anigaa rabaa inaa la kulmee waa dhakhtarke halkaas halkaas xanuunkaasi xanuunkaas lambarkan waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed waa eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lambaradaasa si toosa ola xiriir karaysaan dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal ganacsigaada dhibaato iyo xaalada adag ma ku jira waxaa laga yaabaa in jawaabtu haa noqonayso ganacsi ma leedahay horta ganacsigaaga ma khatar ma ugu jiraa internetka oo ma tahay kuwa markaas internetka aada u isticmaalo oo ganacsiga u adeegsado qalqal ma la geliyaa oo dhibaato mararba ma kugu imaataa hadadaadaha malweya internetka emailka khiyaanada ammaanka nambarka sirta safaricom squaviber internet ganacsiga ayaa hadda ku garataagan safaricom business squaviber ganacsigu waxay markaas ku xaqiijinayan in sugi doonaan xiriirka internetka si aad adiga u noqoto qofka ugu horeeya dadka kale taasoo kuu dheertahay inaad kusoo bandhigato qiimeynta khatarta internetka ganacsiga iradaha ayaa imaanayaan ama meherdaada ayay imaanayaan si ay u hubiyaan oo ay kala teliyaan isbedeladaad u baahan tahay in la sameeyo si aad si buuxda u noqoto mid badqaba la saaxiib maantaba internetka fiber oo xawaaro sarreeya la isku halayn karo oo sugan oo aad ka helayso laga bilaabo saddex kun bishii oo si bilaash ah ruuta lagugu xirayo sidoo kale rakibita waa lagugu rakibayo waxaad bixinaysaa xirmooyin kala duwan oo lagu talagalay xawaarahana waa hal g p s hel internet ammaan ah oo viber ah la isku halayn karo dhegeysa la isku xir ganacsigaaga oo aad ku helayso safaricom business haddaba ka hel shabakada w w w business safaricom co k waa four g for business viber four g for business dhegeystayaal ganacsigaada ku horumari oo meel fog kaga gaarsiiyo saaxib waa hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiib ayaaleeda weli idaacadda star f m codka gobolka uqeybara dhegeysanaysaan dhegeysala bal iminkan hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadkii sidoo kale hay-adda carruurta u qaabilsan unisef warbixin cusub oo hordhac ahay soo saareen muujinayso baahida loo qabo in kor loogu qaado maalgelinta lagu kobcinayo daryeelka gaar ahaana dalalka ugu saboolsan iyo weliba kuwa ugu nugul soomaaliya kenya etoobiya halkay ka soo geli doonaan waan eegi doonaa dhegeysta warbixin markaasi soo saartay qaramada midoobey waxaa la daafuray dhegeysta ama hay-adda qaramada midoobey ee qaybta u qaabilsan caafimaadka w h o sidoo kale hay-adda unisef ee caruurta u qaabilsan warbixin horumar dabcan warbixin hordhaca ee qaybta markaas horumarinta ah ee muujinayso baahida loo qabo in kor lagu qaado maalgelinta lagu kobcinayo daryeelka gaar ahaana dalalka ugu saboolsan iyo weliba kuwa ugu nugul iyadoo sanadaha ugu horeeya ee nolosha ee carruurta ay siiyeen fursado oo aan la soo koobi karin oo lagu horumarinayo caafimaadka nolosha oo dhan nafaqaynta iyo sidoo kale ladnaanta warbixinta waxay daba socotaa horumarka lidka waa lidka ku ah qaabka dhismeedka daryeelka barbaarinta caalamiga dukumenti dabcan hagitaan ah seminal oo ah markaas lagu taageerayo horumarka caafimaadka ee jireed iyo sidoo kale dabcan waa shucuureed oo caruurta yaryar ayaa halkan laga hadlaya dhegeysta qaab dhismeedka waxa uu kor u qaadayaa habka isku dhafan oo loo maro korinta caruurnimada hore ee dhegeystayaal sidoo kale dabooleyso nafaqeynta caafimaadka badbaadada iyo sidoo kale amniga waxbarashada iyo sidoo kale daryeelka kajawaabista sida meelaha laga marmaanka iyo way dhankooda waxqabadyada kobcinta horumarinta ama horumarka waxay bixisaa dabcan waxay u muujinaysaa halka daaqada dabcan waa daraale waa dabaqa markaas muhiimka u ah oo waxyaalaha dhibaatada xoogan dhibaatada xoogan ka hor istaagi karo muhiim u ah si loo hagaajiyo caafimaadkii weliba waa fayadhowrka intooda badan nolosha ku kobcin kara oo leh saameynta soo noqnoqda xitaa jiilka soo socdo ayuu yiri doctor anshu banjere agaasimaha hooyaa dabcan hooyada dhallaanka caafimaadka caruurta weliba dhalinyarada weliba gowowga ee w h o inkastoo warbixinta ay muujinayso horumarka dhiirigelinta hadda waxaa loo baahan yahay maalgeshi ballaaran sanadahan soo socda ee as-aasiga iyo si caruurta meel kasta oo ay joogaan u helaan bilowga ugu wanaagsan ee nolol caafimaad leh oo soo socda aragnimada ee ilmaha waxay saameyn weyn ku leedahay caafimaadkooda korinimadooda waxay saameyn caafimaad sidoo kale ku leeda korinta waxbarashada dhaqanka iyo sidoo kale iyo weliba ugu dambeynta xiriirka bulshada ee dadka waaweyn fayoobida dakhliga inta u dhexaysa dabcan waa ururka ilaa iyo saddexda sana waxaa marka maskaxdu uu si dhaqso ah ee u korto iyadoo in ka badan sideetan boqolkiiba horumarka neerfaha ay dhacaan inta lagu guda jiro wakhtigadaasi cuni kasta waxuu xaq u leeyahay bilowga ugu wanaagsan ee nolosha ayuu yidhi dor victor ogeyo agaasimaha nafaqada iyo sidoo kale horumarinta caruurta ee unisef tani waxay markaasi ka mid tahay xaqa nafaqaynta weliba kicinta wanaagsan daryeelka kajawaabidda iyo sidoo kale waxbarashada caafimaadka sidoo kale deegaanka ammaanka xuquuqda waxay markaasi siinayaan caruurta fursado ay ku koraan oo ay ku koraan awoodooda buuxdana siin karayso si caruurta ay waa dabcan qayb oo la noqdaan bulshooyinka kale oo dhammi waxaana laga hadlayaa habka sida markaasi loo wanaajin karo loona wada simi karo caruurta dunida oo dhan dhegeysa sida ay ku waafaqeen ama isku wada waafaqeen hay-adaha qaramada midoobay ee unisef ee caruurta iyo sidoo kale hay-adda caafimaadka w h o sida warbixin lagu sheegay ballanqaadka siyaasadeed ee horumarinta caruurnimada ama caruurta ayaa kordhay tan iyo markii qaab dhismeedka ka bilaabtay shan sano ka hor ku dhowaad boqolkiiba konton wadamo badan ayaa sameeyey waa dabcan siyaasado ama qorshayaal la xiisogelinayo ee adeegyada oo inta badan lagu ballaarinayo qeybta markaasi caruurta loo wanaajiyo sahan oo markaasi kala duwan oo la sameeyey in ka badan sideetan boqolkiiwaa boqolkiiba sideetan wadamada ka jawaabaya ayaa sheegay inay tababarayaan shaqaalaha safka hore si ay u taageeraan qoysaska bixinta waxyaabaha iyo waxbarashada ee imika loogu baahan yahay si daryeel deg dega u helaan caruurta isla mar ahaantana maalgelin la korinayo ayaa loo baahan yahay si loo kor loogu qaado adeegyada loona muujiyo saameynta gaar ahaana dadka aadka ugu nugul ama qoysaska xaqiijinta taageero ku filan caruurta leh dhibaatooyin korinta iyo weliba dabcan wax ka qabashada daryeel xumada dabcan ee inta badan ay la kulmaan ayaa taan mid u keentay nafsiyan jismiyan dhammaan caruurta mustaqbalka dambe dhegeysta si aan u wanaajino caafimaadka caruurta waa in aan diradda saarna oo keliya buuxinaa baahyadooda jireed ee deg deg ah laakiin sidoo kale inaan hubinno inay awoodaan inay si wax wax ku ool ah wax u bartaan oo ay horumariyaan dabcan cilaaqaad wanaagsan ay sidoo kale yeeshaan niyad wanaagsan leh oo lala yeesho dadka oo markaasi ku hareereysan ee wax u qabanaya caruurta ayuu yidhi dor benedet delmen madaxa caafimaadka caruurta iyo horumarinta ee hay-adda caafimaadka ee w h o tani waa doorka barbaarinta daryeelka dhegeysta as-aasiga korinta maskaxda ee caafimaadka qaybta markaasi saameyn nolosha ugu weyn oo dhan ku leh waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale fayow qabka ama fayow dhowrka dhegeysta faya dhowrka dadaalada lagu abuurayo jawi awoodeed oo leh horumarinta caruurnimada waxay u baahan yihiin dadaal wadajir ah oo leh maalgelin gaar ah oo ka kooban qaybo kala duwan waa qaybo markaasi kala duwan warbixinta waxay xustay oo ay ku jiraan caafimaadka waxbarashadan iyo nadaafadda iyo sidoo kale adeegyada ilaalinta siyaasadda qoyska saaxiibtinimada leh oo taageero xoogan ugu heli karaan sinaan markaas aada loogu agdhowaado caruurta sidoo kalena la kaafiyo baahiyadooda kala duwan horey haddii markaasi loo socdo warbixintu waxay eefinaysaa muhiim sidoo kale soo muhiimadda ay markaasi leeyihiin labada tallaabo oo cusub oo lagu hagaajinayo xogta horumarinta tusmada horumarinta caruurnimada ee labada kun saddex iyo labaatanka waa labada raalli waa labada kun soddonka ee markaas hiigsiga fog iyo miisaanka dunida markaas u geli kartay sidoo kale hay-adda qaramada midoobey caruurta u qabaysan unisef kuwaasoo hadda isticmaali karo in lagu qiimeeyo korinta caruurnimada ee la bilaabanayso isla wakhtiga dhalashada dhegeysta ama cunugu dhalanaya mise ilmaha qaab dhismeedka daryeelka xanaanada waxaa bilaab waxaa dabcan hay-adda qaramada midobe qeybta caafimaadka bilaawtay labada kun sideed iyo tobankii unisef iyo koox aha bangiga adduunka iyagoo kaashanaya iskaashiga hooyada dhallaanka iyo caafimaadka iyo caruurta b m n c h iyo sidoo kale shabakadaha horumarinta caruurta shanta ficil markaas istaraatijideed waa hogaamin iyo weliba maalgashi deelada saaran qoysaska iyo weliba bulshooyinka xoojin adeegyada la socda horumarka iyo sidoo kale kor u qaadista waxa cusub oo abuurto waxaa lagu kabay waa dabcan hagidda ee qoraallo kooban xog aruurin iyo sidoo kale shabakadaha firfircoon si ay markaas u caawiso xirfado yaqaanada ee siyaasadeed ee dejinta si keliya loogu taageero wax weliba ku saabsan caruurta dhegeystayaal oo lagu horumarin karo dhibaatadoodana iyo xaaladahooda lagu damin karo dhegeystayaal waa hagaag idaacadda star f m codka gobolka uqaybar ayaa dhegeysanaysaan saaxib ayaa dhammaantiin meel walba joogtaan si walbo aad inoo dhegeysanaysaan oo ku mahadsantihiin sida quruxda badan ay noola socotaan bal markan dhankaasiyo galmudug dhegeystayaal barwarbixin ayadana gabar faadimo lagu magacaabo oo markaasi dabcan abaare iyo dhibaato markaasi kusoo habsatay ku dhacday hadda gacanteeda ku shaqaysanayso dabcan waa farsame yaqaan oo gacmeeda wax kusoo saaraysa faadimo waa hooyo iyo sidoo kale milkiile shirkadeed waa shirkad yar oo lagu leeyahay ama laga leeyahay deegaanka mireer guur oo dowlawaa dowlad goboleedka galmudug mireer guur waxa ay ku hareereysan tahay saxaare aada u kulul oo qalalan dadka deegaankuna waxay markaasi ku tirsan yihiin arigooda geelooda iyo sidoo kale cidaha ay markaas waa dabcan dabcan waxay dabcan nool maalmeedkooda intaasi kasoo dhacsan abaarta dabadheeraatay ee sanado badan baabi'isay miciishada degmada duusamareeb iyo sidoo kale deegaano kala duwan oo ka tirsan soomaaliya in ka badan hal milyan oo soomaali ah ayaa qarka toos ah markaas u helay waa dabcan waraar gargaar toos ah markaas kaga helay barnaamijka badbaado qaran ee baxnaano tan iyo labadii kun sagaal iyo tobankii si wax markaas loo qabto dhibaatooyinka deegaanka dhegeysta labadii kun laba iyo labaatanki sanadkii tegay ilaa horaantii sanadkan hadda labada kun saddex iyo labaatanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sagaal boqol waa sagaal boqol iyo toban qoys oo ku nool deegaanka merar guur usoo xushay in la siiyo lacago si shuruud la-aan ah si ay ugu kaalmay nolosha qoysaska tabarta yar waxaana ka mid ahaa hoyooyinka caruurta yaryar ee leh faadumo faadumo waxay markaasi leedahay dukaan lagu iibiyo harqaanka iyo sidoo kale miiska qudaarta iyadoo ay ugu wacan tahay kaalmada ay ka heshay shabakada badbaado qaran ee baxnaano waxay waxay awood u leedahay inay markaasi qoyskeeda ku taageerto lacag ee gelisay waxaana bixiyey waxaan bixiyey qarashaad waxbarashada caruurteyda waxaan soo iibsaday qudaartan iyo sidoo kale mashiinta dharka lagu tolo wax badan ayaan ka helay taageerada lacagta ee barnaamijka lii fidiyey ayay tiri gabadhaasi wasaaradda shaqada iyo sidoo kale arrimaha bulshada ayaa caawisay ku dhowaad ilaa iyo toban kun oo qoys ku kala nool toddoba iyo labaatan tuulo oo ka tirsan duusamareeb oo ay ku jirto marar guur oo ah tuulada markaasi faaduma ee hadda markaasi ku nasheega xawaaladaha lacagta cadaanka ah ee markaasi loo beegsado waa hal dhinac oo ka mid ah dhegeysa caawinta baxnaano waxqabadka kale ee muhiimka ah ee ilaalinta bulshada waxaa markaasi ka mid ah rugaha caafimaadka wareega loo gaaro xoolaha waa xoola dhaqatada miyiga fursadaha waxbarashada iyo weliba dhalinyarada oo markaasi la xoojiya waa horumarinta caafimaadka hooyada iyo sidoo kale dhallaanka ayaa intooda bandiirada lagu saaraa warbixinta waxay sidoo kale daba socotaa waxyaalaha markaas loogu faa'iideyn karo waxyaalaha markaas loogu qurxin karo dadka markay xoolaha dhibaatada iyo abaaraha eh waqtigan oo kale ay soo imaad waqtiyadaasi oo kale ay dhacaan waxaa markaas loo baahan yahay in xirfadooyin kala duwan ee markaasi ay wax ku qabsan karaan ama loo baro dhegeystayaal faadumo waa hooyo ilaa iyo milkiile shirkadeed oo yar oo markaas deegaanka marguur galmudug waxay markaas sheegtay in hadda ay dooneyso in ay taageerta awood u leedahay inay qoyskeeda ay wax badan u qaban karto sidoo kalena ay dabcan nolosha iyo xaaladda wax badan ay iska bedeli karto dhegeystayaal isla sidoo kale gabar ayadana markaasi xoorodhaqato aheyd oo sheegtay in hadda xaaladda iyo jawigeeda markaas ay ku nooshay in tii hore ay dhaanto kadib markay ayadana sidoo kale ay ka faa'idaystay lacag markaasi hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ay bixisay xoolodhaqatada ku nool miyiga soomaaliya waxay lasoo dabcan lasoo darsteen abaaro iyo weliba daadad xoogan si tartiib tartiib ah ay u yaraatay noloshooda ama sidoo kale qarka oga baxday waxaa ugu badan ay markaasi ka walwalsan yihiin waa gaajo iyo sidoo kale cunniyare ee caruurtoo laga yaaba inay intooda badan hooyooyinka ama waalidiinta ay aada uga cabsi qabaan nuuriya waa hooyo haysata toddoba caruur waxay markaasi ku nooshay tuulada yar ee waa gabaney oo ka tirsan gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed nuuriya oo ka warantay xaaladda murugsan ee tuuladeeda ayaa sheegtay inay berihii ama beerihii ay abuurtay markaasi ay waxba aysan oga soogin islamarkaana dadka dabcan daadadihii markaasi halkaas ay kaga qaadeen hantina markaasi ku waasi si loo caawiyo qoysaska sida nuuriya dowladda soomaaliya waxay markaasi naqshqadaysay shock responsive savity nets for human capital project waxaa loo yaqaano baxnaano si ay markaas u bixiso taageero waarto waqti dheer ah oo markaasi ka baxsan habka bini aadinimada muddada markaasi qoban qofku wax ku qabsan kara kuna soo saaran kara inta yar ee qarashaadka lacagta la siiyey barnaamijku wuxuu markaasi kala hadlaya welwelka sugnaanta cunnada iyo sidoo kale nafaqada iyo weliba deg dega waa nafaqada ee markaasi hooyada dhallaanka iyo caruurta intooda badan loogu talagalay soomaaliya iyadoo markaas la doonayo in xirfado kala duwan dadkeeda markaasi la baro oo markaasi waxna ay ku dhaqan karaan beeraha waxna markaasi ku maamulan karaan xoolahooda ama xoolodhaqatadooda balse la doonayo in xirfado kala duwan ee markaasi cid weliba yeelan karto hadday tahay dhanka hargaanta hadday tahay qaybta markaasi isqurxinta cilaansaarka hadday tahay in dukaamo loo furo hadday tahay goobaha miisaska ee qudaarta dhegeystayaal iyo sidoo kale in caanadaha markaasi suuqyada iyo weliba xoolaha uga soo go-o in loo warshadeyn karo mise warshadii mashiintii wax markaasi kusoo saara loo sameeyey waa taageerada qoysaska dabcan ayaa hadda keenaysa in ay tahay mid la doonayo in loo joogtayo si loo gaaro yoolka iyo mustaqbalka fog ee dhibaatada iyo xaaladaha abaarta intooda badan ay keento looga gudbi kara dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo maalinta berito dhegeystayaal ayaan wada kulmi doonaa haddii eebaha idmo raalli ka dhigo dhegeystayaal muscab ismaaciil ayaa iminkan ku wareejinayaa warkii tobankii barqinimo yuusuf bakad ayaa barnaamijka soo saaray arrimaha gargaarka biniadinimada iyo qaxootiyadan la socodsiinayay adigana waad ku mahadsantahay sida wanaagsan quruxda badan qiimaha sharafta ku jirto inoo dhegeysanaysa saaxiib